bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllه وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaciin ama bacd bab fi اlkhaluuqi lلrijaal qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bnu lashcata sijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اlkhaluuqi fii bayaani xukmi اlkhaluuqi barafuunka laysku dharoobo ama midabka leh xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay lilrijaali ragga yacnii lahantooda yacnii raggu ma u bannaan yahay barafuun midab lahoo zacfaraan iyo waxaas leh oo laysku dharoobo ayb khaluuq marka waxaa weeyaan midka waa nooc udug ah oo macruuf ah oo zacfaraan ka samaysan iyo qaybkiisa marka waa udugii oo kalar loo yeelay oo zacfaraan iyo wax lamida laga sameeyey ama kalar guduudanoo mucasfar ah cusfur iyo inta la geliyo midab loo yeelo marka waa udug midab leh ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun qaala akhbaranaa caطaa'un اlkhuraasaaniyu can yaxya bni yacmar can camaar bni yaasirin qaal qadimtu calىa ahlii ehelkayga ayaan u soo galay leylan xilli habeen ah walxaal iyadoo qad tashaqaqad ay dildilaacday yadaaya labadeeda gacmoodna ay jeexjeexmeen oo gacmuhu markaa ay dildilaaceen fa khallaquunii waxay igu dharoobeen bizacfaraanin zacfaraan zacfaraan bay marka ii mariyeenay igu dharoobeen marka jeexjeexaas bal si oo ugu daawo camal ay ugu noqoto faqadowtu cala اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebigan ku soo kallahay fasallamtu calayhi waa salaamay falam yarudda calaya salaanta igama radinin marka qofka mukhaalafo iyo markuu ku jiroo kale qofka imaamka ah ama ninka caalimkee weyn ee laysdhihi karo yacnii qofku laftirkiisa uu dhihi karo war waa lagu ciqaabay maanta waxay tahay marka inuu sidaanoo kale ku edbin karo de nebigan inuu salaan ka radi waayey waa waxaa gelaysa laa shaka yacnii waxaa gelayso cabsi iyo maxaad samaysay iyo maxaa hallaysay buu isleeyahay walam yuraxib bii mana isoo dhoweeynin yacnii nebigu caadadiisa waxaa dadku markuu salaamo inuu salaamo kadibna uu haddana soo dhoweeyo kelimaad tarxiiba uu ku sameeyo walam yuraxib bii wa qaala waxa uu yidhi idhabtag faqsil haadaa canka iska dhaqkan fadahabtu waan tegey faqasaltuhu waan dhaqay uma ji'tu wuxuu yidhi marka waan fadahabtu waan tegey faqasaltuhu waan dhaqay uma ji'tu waqad baqiya calaya minhu radcun uma ji'tu waan imid waqad baqiya iyadoo ay hartay calaya aniga korkayga ay ku hartay minhu min alkhaluuqi zacfaraankii laygu dharoobay radcun raad aar aar oo ku haray ayb iyadoo marka raadkiisii gacmaha xoogaa uu iiga yaalyaalo fasallamtu waan salaamay falam yarudda calaya igama radinin salaantii walam yuraxib bii mana isoo dhoweynin qaala idhab faqsil haadaa canka wuxuu yidhi orodoo tag kan iska dhaq fadahabtu waan tegey faqasaltuhu waan dhaqay uma ji'tu waan imid fasallamtu calayhi waan salaamay faradda calaya waa iga radiyey waraxaba bii waa isoo dhoweeyey wa qaala waxa uu yidhi ina almalaa'ikata malaa'igta laa taxduru ma timaado oo ma xaadirto malaa'igta raxmadda waayee janaasata alkaafiri gaalka janaasadiisa bikhayrin khayr ulama timaado walalmutadammikhi mid isdharoobayna bizacfaraani isku dharoobayna malaa'igta uma timaado khayr ulama timaado walaljunubi midka junubkaana malaa'igta khayr ulama timaado ayb oo ninka junub isagoo ah habeenkii baryaayada isagoon weysaysanin ugu yaraan warahasa liljunubi junubkii wuxuu u ruqseeyey nebiga idaa naama hadduu seexanayo ow akala ow shariba ama uu cabayo cunaayo an yatawadda'a inuu weyse qaato waanu soo marnay xukunkan dambe haddaxadiidkanna marka sanadkiisa dacfi baa ku jiro oo inqiaac baa ku jiro bayna yaxya bni yacmar iyo camaar bni yaasir ayb sidaasaa marka xadiidka uu daciif ku yahay xukunka marka uu keeni doonaa zacfaraanka in laysku dharoobaa in la reebay oo nebigu sal l slam uu reebay uu sheegi doonaa ahlucilmiga marka waxay isku khilaafeen tazacfurka qofka inuu marada marsado ama korka uu marsado zacfaraan zacfaraan iyo waxaas la geliyey ayb ma waxaa loo reebay zacfaraanku liraa'ixatihi urtiisa miyaa cilladu mase cilladu waxay tahay maadaama uu yahay udug midab leh uduga midabka lehna naagaha iska leh diibu nisaa'i maa lahu lownun naagaha barafuunkoodu waa wax midab leh raa'ixo aan lahayn nimankana kooda waa mid raa'ixo leh laakiin midab aan lahayn xadiidku saas waatuu ahaa cilladu marka ma midabnimadaas miyaa mase waa urka labadaasaa marka ay culummadu isku khilaafeen imaamu shaafici bayhaqi wuxuu ku soo guuriyey alimaamu shaafici inuu yidhi anha arajula alxalaala bikulli xaalin an yatazacfara anigu wuxuu yidhi waa ka reebayaa nin xalaal ah xalaal waxaa laga wadaa ninaan hadda xarmanayn xaj aan xarmanayn xataa ama cumro aan xarmanayn xalaal ah waa ka reebaya inuu zacfaraan ismarmariyo wa aamuruhu idaa tazacfara an yaqsilahu waxaanan amrayaa hadduu iszacfaraamiyo inuu iska dhaqo ayb maxaa yeele shaqo naag waaytaasaa marka loo badan yahay qaala wuxuu yidhi markaa wa urakhisu waxaan u ruksaynayaa fi lmuari midka fi lmucasfari guduudka laakiin cusfurka isaga zacfaraanku waa midabkan jaallaha iyo ayuu leeyahay cusfurkuna guduud midab waa geed wax lagu guduudsado mucasfarkuna waxa uu yidhi waa ruksaynayaa liannanii lam ajid axadan yaxkii canhu qof mas'aladaas guduudka wax ka sheegaya ma arkin ilaa maa qaala caliyun cali hadalkiisa maahane uu yidhi nahaanii walaa aquulu anhaakum cali wuxuu yidhi aniga nebiga waa iga reebay laakiin idin dhihi maayo waa idinka reebaya idinka xoogaa markuu cali laftirkiisa waa ka cabsaday oo waxa uu yidhi aniga nebigu waa iga reebay laakiin idinka idinka reebi maayo warkaas un baan maqlay uu yidhi shaafici markaa taana waxba kuma diidi karo bal fiiri marka yacni culummada waracooda iyo dhowrsigooda ayb markaasuu wuxuu yidhi bayhaqi markaa kabacdi waqad warada dalika can hayri caliyin uma saaqa axaadiid cusfurka laftirkiisa in laysmarmaray axaadiid baa ku soo aroortay nebiga uu ku reebay cali keligiis ma werinin ee dad badan baa wariyeen buu yidhi nacam uma qaala albayhaqiyu wuxuu yidhi falow balaga dalika ashaaficiya haddii shaafici axaadiidtaas ay soo gaari lahayd laqaala bihi wuu dhihi lahaa oo waa reebi lahaa itibaacan lisunnati ka caadatihi yacnii caadada shaafici waxay ahayd inuu sunnada aad u raaco oo sunnada ku dhaqmo marka wuxuu yidhi aniga cali unbaan hal xadiidkaas ka hayaa keliya kuwii kale ma maqal isaga markaa bayhaqi wuxuu leeyahy hadduu maqli lahaana waa qaadan lahaa sababtoo ah wuxuu uga uga gaagaabsadayba waxay ahayd lam ajid shay-an taas uu yidhi waqad kariha almucasfara jamaacatu min asalaf buu yidhi bayhaqi marka dad badanoo salafkii ka mid a nacay oo karaahaystay warakhasa fiihi jamaacatun jamaacana way rukseeyeen ayb wa miman qaala bikaraahatihi dadkii karaahadooda sheegay min asxaabina alxaliimiyu shaaficiyada asxaabteenna waxaa nacay buu yidhi yani cusfurka in lagu udgisto oo laysku dharoobo xaliimi ayb waa ninka bayhaqi shucabuliimaanka kitaabka asalka u ah kitaabkii waxaa weeyaan abu bakr alxaliimi ayb markaa wuxuu yidhi bayhaqi markaa kabe asxaabteennana ninkaasaa karaahadeeda ku tegey buu yidhi waitibaacu sunnati huwa alowlaa bayhaqi marka wuxuu yidhi sunnada in la raacaana owleysan shaafici waa ka tawaqufay laakiin sunnadii in la raacaa owleysan annagu xadiidkaanan aragnay buu leeyahay shaaficina wuu qaadan lahaa haddii uu maqli lahaa axaadiidkan ayb marka bayhaqi iyo shaafici marka yaa cilmi badan ma la dhahayo see bayhaqina ku maqlay shaaficina uu maqli waayey maya taas nacam taas ma la dhahayo waa dhici kartaa shaafici inuu maqli waaye bayhaqina uu maqlo ay u sahlanaato iyadoo shaafici cilmi badan yahay haddana la ogyahan ayb markaasuu wuxuu yidhi imaamu nawowina meeshaan ayb wa qaala الnawowiyu fii sharxi muslim atqana albayhaqiyu اlmas'alaةa wallaahu aclam bayhaqi wuxuu yidhi mas'alada si fiican buu u idqaaniyey oo sidaas uu u dhiraandhiriyey waayuu yidhi mas'aladan ayb marka waa kaas qaala xadaanaa nasr bnu caliyin wahuwa nasr bnu caliy bni nasr bni caliyin aljahdamiy qaala xadaanaa moxamed bnu bakrin wahuwa albursaaniyu qaala akhbarana bnu jurayj qaala akhbaranii cumaru bnu caطaaءi bni abi اlkhuwaar anahu samica yaxya bna yacmar yukhbiru can rajulin akhbarahu can camaar bni yaasirin isagoo markaa yaxya bni acmar ka wa ka sheegaya nin camaar uga warramay zacama cumaru cumar wuxuu sheegay ana yaxyaa samaa dalika arajul ninkaa wuu magacaabay fanasiya cumaru ismahu cumar baa magaciisa iloobay ana camaaran qaal camaar marka wuxuu yidhi takhallaqtu waxaan isku dharoobay zacfaraan iyo waxaa bi hadihi اlqisa wاlأwalu atamu bikaiir riwaayadii horaana dhammaystirnaan badan si badan fiihi dikru اlgasli dhaqiddi baana ku jirtay qaala qultu licumar baa waxaan ku yidhi wahum xurumun ayb cumar bnu caطaa baa waxaan ku yidhi ibnu jurayj baa dhahaya dad muxrimiina miyay ahaayeen qaala laa buu yidhi maya alqowmu muqiimuun dadka muxrimiin maahayne waa joogeen marka halkaa maxaa laga qaadanayaa marka ixraam wax ku khaasa maahane nahyigee ixraam iyo kayrkiisba nahyigu waa soo gelaa sidaas shaafici uu yidhi qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa moxamed bn cabdillaahi bni xarbin alasadiyu qaala xadaanaa abu jacfarin alraasiyu can rabiic bni anas can jaddatihi qaala samicnaa abaa muusa yaquul qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh ali wasalam laa yaqbalu اllahu tacaala ilaahay ma aqbalaayo salaata rajulin qof salaadiis fii jasadihi korkiisu shay-un wax ay yihiin min khaluuqin oo waxaan laysku dharoobo ah waxaan laysku dharoobo marka zacfaraanka iyo cusfurka iyo waxyaabahaas ah ayb xadiidkanna isnaadkiisu dacfi baa ku jiro lijahaalati jadday arabiic bni anas can jaddayhi can jaddayhi labadiisii awoowo ayuu ka warinaa xadiidka labada awoowaan la aqoonin marka oo jahaala ay ku sugan tahay xadiidka sidaasuu daciif ku yahay qaala abu daawuud ismuhumaa yacnii jaddayhi labadiisa awoow magacyadooda zaydun wa ziyaadun waa zayd iyo ziyaad qaala xadaanaa musadadun ana xamaada bna zaydin waismaaciila bna ibraahiim xadaaahum can cabdilcasiis bni suhayb can anas bni maalikin qaal nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalama nebigu wuxuu reebay can itazacfuri iszacfaraamin lirijaali ragga inay iszacfaraaniyaan ayuu nebigu reebay wa qaala can ismaaciil an yatazacfara arajulu ismaaciil riwaayadiisa isagu wuxuu yidhi an yatazacfara arajulu ninku inuu zacfaraan ismarmariyuu reebay nebigu sal ninka marka arajul waa wasfi marka wasfigaas marka mafhuum buu leeyahayoo naagta xaaraan kama aha ninkuu xaaraan ka noqo naagta yacni lagama reebin ninkaa laga reebay sababkana marka waxaa laga yaabaa wax naagaha khaas u ah inay tahay tashabuhaasna marka la diidayo axkaamta ku jirtana marka horaan usoo sheegnay qaala xadaanaa haaruun ibnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qaala xadaanaa cabdulcasiiz ibnu cabdillaahi اlweysiyu qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal can hawri bni zaydin can ilxasan bni abi اlxasan huwa albasriyu can camaar bni yaasirin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi alaaatun saddex laa taqrabuhum almalaa'ikatu malaa'igta uma soo dhowaato jiifatu lkaafir gaalka bakhtigiisa waalmutadammiqu midka isdharoobay bilkhaluuqi isku dharoobay barafuun zacfaraan la mid isku dharoobay waaljunubu ninka junubka ilaa an yatawadda'a inuu weysaysto maahan in junubu iska seexday malaa'igta uma soo dhowaata midda raxmadda waay marka wax laga hadlayo xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jiro lilinqiطaaci bayna alxasan wa camaar ayb kii un markaa yanii nahaa rasuulu اllahi sal ly slam can الtazacfuri lirijaal kaas un baa marka loo qabsanaa mas'alada قال xdثna أyوب بن محمد الرقي qال xdثna cمر بن أyوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن cبدالله الهمdاني عن الوليد بن cقبة قال لma فتح نبي الlahi صلى الله عليه ولي وسلم مkةa nebigu markuu maka furtay jacaلa أهlu makةa reer maka waxay yeeleen waxay gudagaleen yأتuunahu inay u keenayaan bisibyaanihim ilmahooda reer maka waxay bilaabeen inay ilmaha nebiga u keenaan ilmahooda fajii'a bi fayadcuu lahum waa u ducaynaya bilbarakati baraka ugu ducaynaya marka nebiga wayamsaxu ru'uusahum madax madaxna waa ka salsalaaxaya uu ka masaxaya qaala fajii'a bi waa layla yimid buu yidhi marka ilayhi nebigaa la ii keenay oo la iila yimid aniga haddaan weliid ibnu cuqba ahay wa ana aniga oo mukhallaqun mid la dharoobay aan ahay zacfaraan laygu dharoobay falam yamasanii ima taabanin min ajli اlkhaluuq zacfaraanka dartiis ima taabanin xadiidkan isagana isnaadkiisa dacfi baa ku jiro cabdullaahi alhamdaaniy ayaa ku jiro matnigiisana nakaaraa ku jirta oo maxaa yeele weliid bnu cuqba nin weyn u ahaa ilmo maba ahayn baa nebiga loo keeno ma ahayn waqtigaa marka nakaaradaana waa ku jirtaa qaala xadaanaa cubaydullah bnu cumara bni maysarata wahuwa alqawaariiriyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd qaala xadaanaa salmun alcalawiyu can anas bni maalikin ana rajula nin dakhala calaa rasuuli illahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu u soo galay wa calayhi aharu sufratin isagoo korkiisu ay tahay raad jaallo ah shay jaallo ah raadkiis isagoo uu ku yaallo wa kaana اnabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa qalamaa yuwaajihu inuu kala hortagaa yarayd rajulan qof fii wajhihi wejigiisa uu kala hortago bishayin wax yakrahuhu ou nacayo waxaa yarayd nebiga qof wejigiisa inuu kala hortago shay uu dhibsanayo nacayo falammaa kharaja markuu baxay qaala waxa uu yidhi low amartum haada war ninkan haddaad fari lahaydeen an yaksila daa midkaani inuu dhaqo canhu xaggiisa uu ka dhaqo war ninkan ordaha oo fara oo waxaad tidhaahdaan waxaan iska dhaqdhaha ile waxaan wax naagihii markaas ay marsadaan waayeen ayb xadiidkan marka isnaadkiisu fi shawaahid waa iska xasan min أjli slm alcalawi wahuwa salm bnu qays ضaciifu yuctabaru bihi fi اlmutaabacaati wالshawaahid isaga waa daciif laakiin mutaabacaad iyo shawaahid waa iska galaa ayb intaas marka axaadiidii uu abu daawuud ka sheegay waaye khaluuqa waxyaabaha marka barafuunnada midabada leh oo qofku markuu korkiisa mariyo ama maradiisa mariyo jaallo ama guduud ay noqonayso inuu isku dharoobo marka waxyaabahaas nimanka waa laga reebay naagahana u bannaaya baabu maa jaءa fi الshacri baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaءa yimid fi shacri tinta timaha wixii ku yimid ayb see la yeelaya marka timaha iyaga ma la dheeray karaa ma la jari karaa ma la gaabin karaa waxaasu ka hadlaya qaala xadaثna cabdالlahi bn maslma huwa اlqacnabiyu ومxamed bnu sulaymaan alanbaariyu qaala xadaثna wakiicu can sufyaan can abi isxaaq can اlbarا qaala waxa uu yidhi maa ra'aytu ma aanan arkin min dii limmatin ku tintiisu ay ku joogaan dhegta dhegta balaqdeeda ay dhaaftay tintiisa ayb ma aanan arkin axsana ka wanaag badan fii xullatin xamraa maca xullatin xamraa isagoo laba maro isku joogo guduudanna oo wato qof laba go oo guduudan wato tintiisuna ay dhagaha gaarayso ma aanan arkin oo ka wanaag badan min rasuulilaahi sal اllahu alayh ali wasalam nebiga zaada moxamed bnu sulaymaan wuxuu ku daray lahu shacrun tin ayuu lahaa yadribu minka yadribu mankibayhi garbihiisa gaarayso nebigu wuxuu lahaa tin garbaha soo gaarta ayb marka marna tintiisu garbahay gaaraysa mar oo markaasi waxaa la dhahaya jumma marna dhagaha balaqdeeda intay dhaafto ayaysan halkaana gaaraynin waa limma markaasna ayb waa limma marka xaalaad kala duduwan waa marna halkaasay gaaraysay mar dhagahay gaaraysay mar dhagaha iyo garbaha dhexdooday gaaraysay siyaabahaasay kala ahayd ayb qaala abu daawuud kadaa rawaahu israa'iil sidaasuu wariyey can abi isxaaq qaala yadribu mankibayhi wa qaala shucbatu can abi isxaaqi yablugu shaxmata udunayhi shucbana wuxuu yidhi yabluqu waxay gaaraysa tintiisa shaxmata udunayhi dhegtiisa meeshaas balaqdae soo raaracda ayay gaaraysa xaafidku fatxulbaariga wuxuu yidhi aljummatu bidami اljiim ayb wtashdiid jumma watashdiid ilmiim ayb shacru ra'sihi waa madaxiisa tintiisa idaa nazala ilaa qurbi mankibayn garbaha agtooda hadday gaarto qaala aljawhariyu jawhari saaxibu sixaax fii xarfi alwaaw waxa uu ku yidhi waalwafratu alshacratu ilaa shaxmati اludun jawhari wuxuu yidhi isagu wafrada waa markay dhegta balaqdeeda gaarto uma aljummatu jummadaa ku xigto waa markay balaqda dhaafto uma allimmatu limadaa ugu dambayso idaa alamat bilmankibayn hadday garbaha gaarto isagu marka muxuu ka dhigay wafradaa yar wafra waa markay halkaas joogto dhegta balaqdeeda hadday dhaafto garbahana gaarin waa jumma hadday garbaha gaartana lima ayuu sheegay saddex eraga marka wafratun jummatun limatun waqad khaalafa hada fii xarfi ljiim jawhari markuu taasi waa marka xarfulwaaw wafrada markuu ka hadlayo markuu jiimka joogayna oo jummada uu ka hadlayana warkaas war khilaafsan buu sheegayo waxa uu yidhi idaa balagat ilmankibayn fahiya jummatun hadday garbaha gaarto waa jumma waاllimatu idaa jaawasat shaxma اludun hadday dhegta balaqdeeda dhaafto garbaha gaarinna waa limma qaala shaykhuna fii sharxi tirmidiyi ibnu xajar wuxuu yidhi sheekheenna wuxuu yidhi fii sharxi tirmidiyi sheekha uu sheega waa ciraaqi xaafid alciraaqi kalaamu اljawhariyi الثaanii huwa almuwaafiqu likalaami ahli اlluqa hadalkiisa labaada ahluluqada waafaqaya hadalkiisa labaad marka waa maxay in marka ay tahay hadday gaarto garbaha jumma waaye ayb hadday gaarto dhegta balaqdeeda ay dhaafto laakiin garbaha aysan gaarinna waa iska waxaa weeyaan waa lima kaasaa wuxuu yidhi marka waafaqaya ahluluqada warkiisa labaad marka tinta inay dheeraan karto oo halkaa qofka uu gaarsii kara yaa laga qaadanaya ilaa garbaha ay tegi karto ama ay tegi karto dhegta iyo meelaha dhegta balaqdeeda iyo ay tegi karto inay bannaan tahay waa jaa-is marka wax marka hadda istixbaaboo yacni min sunani yani sunnooyinka mutaabacada leh oo mustaxabaadka la yidhaahdo maaha qaala xadaanaa xafsu bnu cumar ayb qaala xadaanaa shucbaةu can abi isxaaq can اlbarا qaala kaana rasuulu اllahi sal ly slam nebigu wuxuu lahaa lahu shacrun timo yablugu shaxmata udunayhi dhegtiisa balaqdeeda u gaarto qال xdثna mhlد بن khالد qال xdثna cبدالرزاq qال أhbarna mcmr can ثاaبت can أنس qال kana شhacru rasuuli الlahi slى الlaه عlيه لي وsلم إlىa شhaxmati udunayhi dhegtiisa balaqdeeday gaaraysa qال xdثna mسدد qال xdثna إسmاعيiل qال أhbarna xmayd can أنس بn mالك qاala kana شhacru rasuuli الlahi slى الlaه عlيه لي وsلم nebiga tintiisu waxay ahayd إilىa أnsaafi udunayhi ilaa dhegihiisa bartankooda ayay ku joogtay yb qaala xadaana bnu nufayl qaala xadaana cabduraxmaan bnu abi الzinaad can hishaam bni curwata can abihi can caaئiشha qaalat kaana shacru rasuuli اllaahi salى اllahu عalيh ali wasalam nebiga tintiisu waxay ahayd fowqa alwafrati wafrada mid ka korayso alwafra marka waxaa waa tinta dhegihiisa midda daboolayso ayaa wafrada way ka badnayd wa duuna اljummati jummadana way ka hoosaysay jummana ma gaaraynin wafradana waa ka badnayd marka tintiis waxaa waay dhegta balaqdeedana waa dhaafaysa garbahana ma gaaraynin saasay ka wadaan ayb marka mar walba xaalaad kala duduwan unbaa lagu xambaarayaa yani wax iska hor imaanaya ma aha baabu maa jaaa fi lfarqi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaaa yimid fi lfarqi tinta kala bariddeeda ayb tinta kala baristeeda oo yacni dhexda jid laga bixiyo oo qaybna midig loo seexiyo qaybna bidix loo seexiyo nacam ayb ama qaybta horena marka yacnii foodda hore yani foolshareerka marka lagu soo daayo ayb alfarqu waa bilfaa'i wa sukuuni الraa bacdahaa qaaf ayb ay farqu shacri الra'si madaxa tintiisaoo la kala baro wa huwa qismatuhu fi اlmafriq meeshaas kala barkaa laga kala baro madaxa wahuwa wasaطu الra'si ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa ibraahiimu bnu sacdin qaala akhbaranii bnu shihaab can cubaydillaahi bni cabdillahi bni cutbata can ibni cabbaasin qaal kaana ahlu اlkitaabi yahuudiya nasaara waxay ahaayeen yasduluuna ashcaarahum timahooda kuwo foodda ku soo raariciya ayay ahaayeen yanii foodda xagga wejiga ah ayay ku soo shanlaynayeen ahlu kitaabka yahuud iyo nasaaro oo tintooda yani waxay samaynayeen gadaalna inta ka shanleeyaan horena waa ka soo shanlaynayeen ayb wa kaana almushriku kaanuu kaana ahlulkitaabi waxay ahaayeen yasduluuna ashcaarahum tintooda inay sii daynayeen oo qaybta horena yani madaxooda waxay ku sii daynayeen horay qayb dambana gadaal wa kaana almushrikuuna mushrikiintuna waxay ahaayeen yafruquuna ru'uusahum madaxooda dhaxda ayay jid ayay ka bixinayeen intay dhexda marka ka jid uga yeelaan ayay dhinacyada saa uga sii daynayeen wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yucjibuhu waxau jeclaan jiray muwaafaqata ahli اlkitaab ahlu kitaabka inuu waafaqo fii maa lam yu'mar bihi wixii aan la amrin shaygii waxii aan ka soo degin mushrikiin iyo ahlu kitaab nebigu ahlu kitaab inuu waafaqo jeclaa markii hore ile iyagaana ka dhowba macnaha culammada qaarna waxay yidhaahdeen wuxuu sidaa ugu jeclaa inuu iyaga soo dumo maadaama dad diinka warqabo un cilmile ay yihiin bal intaasoy ku fahmaanoo ay kuu soo ay kuu dhega nuglaadaan buu islahaa markii uu ka quustayna waa sidan baa timid mushrikiintiina badankoodba ay soo islaameen ayb marka wuxuu yidhi fii ma lam yu'mar bihi fasadala rasuululahi sal slam nebigu waa soo daayey oo timihiisii foolka ayuu ku soo daayey iyo gadaal ayuu u daayey uma markaa dabadeed faraqa bacdu uma markaa kadib faraqa wuu kala baray tin madaxiisii bacdu intaa kadib markii dambe waa waa khilaafay ahlu kitaabkii sidii carabta yeeli jirtay caadada u ahayd buu markii dambe yeeli jiray nebiga sal allahu alayh ali wsalam sidaan marka culamada qaar waxay yidhaahdeen markaas sadlu shacri waa in la sii daayo tinta waxba la xirin farqiguna marka waa xadiidkan marka haddii la qaato waxay culammadu yidhahdeen waxaa soo baxayso in kala baridda madaxa dhexda laga kala baro oo xagga xagga loo kala leexiyo inay sunno tahay xadiidkan laga qaadanayo maadaama yacnii nebigu uu xaalkiisu saas ku sugnaaday markii dambe sidaanna uu u yeelay mukhaalafatan liahli اlkitaab qaar marka culamada waxay yidhahdeen ibaaxo keliya maahna waa sunno xaafidku wuxuu yidhi waladii yadharu ana dalika waqaca biwaxyin warkan marka dhahaya marka uma faraqa bacdu iyo fii maa lam yu'mar bihi iyo waxyi bay tusaysaa buu yidhi faالظaahiru أnahu faraqa biamrin min allah tintiisii marka wuxuu nebigu u kala baray oo dhexda uu jid uuga sameeyey amar alle xaggiisa ka yimid saasaa muuqanayso qurطubi isagu wuxuu sheegay ana dalika kaana bificlihi liajli isti'laafihim falamaa lam yanjac فيهم أحد khالفهم فكانت مستحبة لا واaجiبة عليهم isagna marka شhay مستaحب ah yuu ku sheegay والqول باستحباaب وسuنية الفرق inay suنo tahayna madaxan sidaan loo kala barayana imaam maلك iyo جuمهuurta ku tageen الإmاaم أبو بكر الxاaزمي kitaabkiisa الاعتiباar في الناaسخ والمنسوخ wuxuu tilmaamay biأna sadla nusikha biاlfarqi sadligii waaba la nasakhay farqi baa lagu nasakhay kala barkaasaa marka sunno ah culummadaa marka iyagu saasay dhaheen waqaala alimaamu الnawowiyu imaamu nawowina wuxuu yidhi الصaxiixu jawaazu sadli wاlfarqi sida saxeixa waxaa weeyaan labaduba inay bannaan yihiin dhiitinta caadi loo shanlaysay haddii dhexda laga kala bara labada inay bannaan yihiin baa saxiix a buu yidhi alimaamu الnawowi masaa-isha marka noocan ku tacalluqdo ahlu kitaabka lagu khilaafaayo wuxuu leeyahay ibnu xajar waqad jamactu اlmasaa'il alatii waradat اlaxaadiiثu fiiha bimukhaalafati ahli اlkitaab waxaan ururiyey buu yidhi meelihii nebigu uu axaadiidta ku sheegay oo ahlu kitaabka in lagu khilaafo ay tahay meelihii nebigu uu ku khilaafay ahlu kitaabka axaadiidtii ku soo aroortaan ururiyey fazaadad cala alaaiina xukman soddon xugun waa ka badatay waqad awdactuhaa kitaabi aladii sammaytuhu waxaanan meeshaas waxaan ku sagootiyey oon ku qorayo yidhi kitaab aan ku magacaabay alqowlu habtu fi sawmi yowmi sabti kitaabkaasaan ku qoray buu leeyahy marka soddon iyo dhowr mas'alo ayaa soo aroortay ahlu kitaabka in lagu khilaafo allahu aclam marka addi kitaabkaas hadduu madbuuc yahay hadduu mafquud yahay ma ogi kolle wax cilmiga uma lihi fatxulbaariga unbuu intaas ku sheegay isaganayb waxyaalaha marka uu ka hadlay waxaa ka mid ahayd markaas sabtiga soonkiisa iyo ibnu xajar isagu wuxuu doortay sabtiga in la soomo inay sunno tahayb inay sunno tahay oo meeshaas ku doortay axaadiid fara badan iyo aahaar fara badan buu isu keenkeenay sababkana waxay tahay buu yidhi mas'aladani u khuduuca buu yidhi arrinka sabtiga wuxuu yidhi nebigu markii hore wuxuu jeclaa ahlu kitaabka inuu waafaqo muwaafaqatuhum waxay ahayd inaan sabtiga la soomin in la waafaqa marka ahlu kitaabka maxay noqonayaan sabtiga in soonka la joojiyo ayb markii dambe oo ahlu kitaabku amarkiisu wuxuu ku sugnaaday in la khilaafo ahlu kitaabka mukhaalafadoodii marka maxay noqotay in sabtiga la soomo maadaama iyaga yowmu ciid ay u tahay ciiddana lama soomo sidoo la ogyahay marka muwaafaqatuhum waa inaan la soominaa muwaafaqadooda noqonay mukhaalafatuhumna waa maxay in la soomo oo haddii la soomo macnaheedu waxay tahay sabti ciid ma aha adoo dhahayo yay la mid tahay naam marka wuxuu yidhi nebiguna waa mararkii dambe wuxuu aad u badi jirayba sabtiga iyo axadda iyo inuu soomo wuxuuna ku cilayn jiray inahumaa yowmaa ciidin lilmushrikiin abu daauudkana waa ku soo marnay isagoo yidhi huwa mansuuq xadiidkii marka samaa ahaa laa tasuumuu yowma sabti ila fiima ifturida calaykum waa kii abu daauud uu yidhi huwa mansuuqun waa la nasakhay mansuuqu marka tanay ku salaysantahay ahlucilmi badan baa saas qaba iyagana ayb bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin waa la jamcin karaa in la gooni yeelo umbaa la diidayaa sabtiga in la gooni yeelo markaasaa marka suuradaas marka nooca tacdiim camalaa gelaayo tacdiimkuna wax ciidaha iyaga marka mukhaalafadooda ma noqonayso saasay dhahayaan qaarna calaa kullin marka haddii sabtiga iyo maalin kale laysla soomo nahyiga waa laga baxaa haddii mansuuq la yidhaahdana waana midda uu ku tegay ibnu xajare uu yidhi bal yacnii waa mustaxab in sabtiga la soomo isaga uu leeyahay si loo khilaafo ahlu kitaabka marka masaa-ishan ayuu ku dhex daray taasna قال xدثنا يحيى بن خلف قال xدثنا cبدالأعلى عن محمد يعن بن إسحاaq قال xdثnيi محمد بن جعفر بن زبير عن cروة عن cائشhaةa qاaلت kuنtu إida أradت haddaan doono أn أfرقa رأسa رasuuل اللh صلى اه سلم nebiga madaxiisa inaan kala baro صadactu waan jeexayey alفarقa jidka n meesha jidka uu ka baxaayo andilaacinay min yaafuukihi nushnushlaydiisa meesha nusnushlaydu ay ku taallo dhexda oo kale ah ayaan marka ka dilaacay ayaan geeska aan ka bixinayay ayb wa ursilu naasiyatahu fooddiisiina waan soo dirayey bayna caynayhi baan ku sii daynayay indhihiisa dhexdooda oo marka halkaasoo kale ka baraysay marka qayb marka tinta qayb hore ah abay marka ayaan foolshareerka ku soo daynayay saasay leedahay wa ursilu naasiyatahuna bayna caynayhi baan ku soo xadiidkan iyo kii kale iyo marka farqi taas in marka dhexdii in tintii laga kala baro yani sunanimadeeda iyay tilmaamayaan ama bannaanaanshadeeda markay ugu yartahay baabun fii tadwiili اljummati jummadii dheeraynteeda tintii yani gadaal gaaraysay oo garab garbaha taabanaysay dheeraynteeda qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa mucaawiyatu bnu hishaamin wa sufyaan bnu cuqba assuwaa'iyi huwa akhuu qabiisa waaye wa xumayd bnu khuwaar midkan dambe waa daciif can sufyaan aلthawri can caasim bni kulayb can abiihi can waa'il bni xujrin qaal ataytu الnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebigaan u imid walii shacrun طawiil anoo tin dheereh falamaa ra'aanii rasuulu llahi sal slam markuu nebiga i arkay qaala waxau yidhi dubaabun dubaabun yacnii war waa wax baas leh wax baas leh dubaabun dubaabun ay shu'mun shu'mun baas baas ibnulaiir saasuu leeyahay qaala farajactu waan laabtay fajazaztuhu waan gooyey intii baan iska soo jaray uma ataytuhu min alhadi berri baan u imid faqaala waxa uu yidhi nebiga innii lam acnika anigoo adig kuuma jeedin markaan dubaabun dubaabun lahaa adiga kuuma jeedin wahaadaa axsanu laakiin tan baa wanaagsan sidaana fiican marka maxaa laga qaadanayaa marka yacnii tinta waa la dheeray karaa inaan la dheerayninoo qofku iska gaagaabsadaana afdal ah wahaadaa axsanulaas taasuu tusaa xadiidkan ayb baabun fi rajuli yacqisu shacrahu baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan fi rajuli qofka yacqisu shacrahu tintiisa xiraayo qofka tintiisa marka taako ama xarig iyo wax ku xiraayo tinta isku soo ururiyo xiraya qaala xadaanaa النufayliyu qaala xadaanaa sufyaanu can ibni abi najiix can mujaahidin qaal qaalat umu haani umu haani waxay tihi qadima الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam ilaa makata nebigu makuu soo galay walahu arbacu khadaa'ir isagoo afar tidac leh isagoo afar kuuskuus madaxiisa uu leeyahay tacnii caqaa'isa yacnii dabitaan ayay u jeedaan tintiisii marka inta la kuuskuusay ayaa afar qaybood marka loo xiray markaas sidaa marka waxaa laga yaabaa inuu u yeelo dee tinta haddii marka la xirxiro waxay keenaysaa shaqo badan in laga qabtay iyo uma baahna laakiin tintu hadday badan tahay xirxirnaynna waxaa laga yaabaa in saliid marin iyo dhaqid iyo waxaas ay u baahato maadaama jihaad iyo owlahaas uu ku jirayna waxaa laga yaabaa inuu saas marka u yeelo ayb hadaa'ir marka waa jamcu hadiiratin waa tinta la guntay caqaa'isna waa jamcu caqiisatin bimacnaa dafiira huwa ayb weyaan taasna marka inay bannaan tahay qofka tintiisa inuu marka xiri karo salaadda markuu gelaayo ama uu ku jira salaadda laakiin qofka inuu tintiisa inta sidaa u soo qabto uu xiro markaas laastika ama xarig uu ku qabto ma aha oo nebigu waa ka yidhi daaka kiflu shaydaan shaydaanka meeshuu fariisto waa meeshaas tinta ka xiranta qofku marka inuu furo uu sii daayo tintiisa ha sujuuddo madaxiisa ha sujuudo faraha waxyaabaha sidaanoo kale marka ee jaa-iskaha iska bannaanna hadday shuhro keenayso iyo shuhro ay ka dhalanayso culummadu waxay yidhaahdaan qofku inuu iska dhaafo ayb xataa culammada qaarkood waxay ku tiriyeen bacdi ahlilcilmi garka laftirkiisa waxay yidhaahdaan hadduu dhirirka ka bato oo dherer faaxisha uu dheeraado aad u daranoo xudunta iyo meelahaas iska gaaro oo kale qaadi ciyaad iyo wuxuu leeyahay sidaas in lagu dhaafaa maaha maxaa yeeley waxay noqonaysaa nooc shuhro ah oo kale nacam meeshaan yaa maraayo waxaa marayaa laleeyahay ninkii garka dheeraa garkiisa xudunta gaaraya nacam nooc shuhraaba imaankamaaaka iska daaya waayuu leeyahay marka wixii shaygii marka masnuunka ahaa hadduu sidaas yahay shay iska mubaaxa hadduu keenaayo in ummadda dhan ku feerfeeriso ma in layska dhaafo markaasn qofka tintu waad dheerayso karaa waa xiro karaa waa iska mubaax way bannaan tahay hadda sunno maaha waa shay iska mubaaxa shaygii mubaaxa ahaa laakiin dadku dhaqan aysan u lahayn ama caado u lahayn ee dadkii marka ay ku fiirfiirinayaan war ninkan naagta u ekaaday fiiri ay dhahayaan inaa iska dhaafto leeshuhrow keenaya baabun fii xalqi ra'si madaxa xiirashadiisa caddaynteedii buu u baab yahay xukunka ku soo arooray caddayntiisa tinta in la xiiran karo qaala xaddaanaa cuqbat bnu mukram wabnu lmuhanaa qaala xaddaanaa wahb bnu jariir qaala xaddaanaa abi qaala samictu moxamed bna abi yacquub yuxadiثu can اlxasani bni sacdin can cabdillaahi bni jacfar ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga amhala aala jacfar reer jacfar buu u sugtay alaaan saddex maalmood buu u kaadiyey an yaأtiyahum inuu u yimaado ayuu uga kaadiyey markii la dilay jacfar bnu abi aalib radia allahu canhu saddex maalmood uma tegin uma ataahum waa u yimid ilmihii yaryaraabuu soo booqday marka u ka dhintay faqaala waxauu yidhi laa tabkuu calaa akhii walaalkay ha u ooyinina bacda alyowm maanta kadib ilintaan la sheegaynad waa ilin uun hadda aan qaylo iyo sawd iyo cod aan lahayne mid iska markaa uun iska qubanaysa waa taasna waa bannaantahay saddex wixii ka dambeeya ha u ooyninina uma qaala waxa uu yidhi udcuu lii iigu yeedha bani akhii walaalkay wiilashiisa iigu waca fa ji'a binaa waana la keenay buu yidhi marka cabdullaahi bnu jacfar kaannaa afruqun annagoo boojaalo oo kale ah yani annagoo wiilal yaryar ah ayaa naloo keenay nebiga faqaala waxa uu yidhi udcuu udcuu lii iigu yeedha alxallaaqa kii wax xiiraaya iigu waca faamarahu wuxuu amray faxalaqa wuu xiiray ru'uusanaa madaxyadeennii buu xiiray marka tintiiba u noo xiiray nebiga sal l slam marka waxaa laga qaadanayaa marka tinta xiirideedu inay bannaan tahay qofka uu xiiro kara tinta xukunkeedu marka waa iska jaa'is tacabud ahaan in loo xiirtana keliya waxay ka jirtaa xajka iyo cumrada xajka iyo cumradu iyadu tacabudaa loo xiirtaa waa nusuk min manaasik alxaji walcumra laakiin wixii ka soo haray taas maxay noqonaya xukunka xiirashada waa shay mubaax haddii qofku marka uu yidhaha ilaahan ugu dhowaanayaa iyada oon xaj iyo cumrana aysan ahayn waa duruqda marka dadka duruqiyiinta ee duruqda waxaas isticmaalo oo tinta xiiriddeeda iyagu waxay u haystaan oo tinta mar walba la xiiro inay sunno tahay oo ajar dheeraada lagu helaayo iyo waxaas qaarna waxayba u haystaanba shiikha hortiisa inay tin kugu taallaba ma fiicnay leeyihiin ayb oo waxay timaha u xiiranayaanba waa bixadrati shaykh yay tin diidayaan waa isbasaasayaan waa isdullaynayaan sida ninka xaajiga oo isu basaaso isu dulleeyey markuu xajka joogo ama cumrada joogo ayay makhluuq isugu dullaynayaan maahaas bax jira maaha marka taas oo kale ayb qofku marka haddii uunan sidaa u yeelaynin oo tinta uun iska xiirto ama tintii sacnadeeda iyo iyo naashnaashkeeda dhibaaya ma rabiyo binaan calaa daalik iskaga xirtaa wax dhiba maa haddii marka isagoo da macno diineed oo ugu xirtana waa iyadu taas dawaa'ifta mubtadicada yeelaanoo kuwan duruqiyiinta oo kale iyo waxaa sameeya khawaarijta iyo nacam khawaarijta nebigu waa ka yidhi siimaahum taxliiq calaamadoodu waa xiirasho waa xiiraan xiiridda waxay u samaynayaan iyaga marka nooca tacabuda iyo taqashuf iyo zuhdi bay ka rabaan ayb ee macnaheedu dad baa iyadana waxay u qaateen marka tintii inaan la xiiri karin oo khawaarijtaa timaha xiiratuu leeyahay sax maaha taasna tinta in la xiirtaa waa jaa'is waa kan nebiga ilmaha u xiiraayo waa bannaan tahay in la xiirto timaha ayb khawaarijtu marka calaamad waxay ugu tahay tadayuna iyaga u xiirtaan adiga marka tadayuna u xiiran marka xadiidka marka taasaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka murugta ay hayso saddex maalmood iyo wixii lamid ah in murugtooda yacni inaan la xusxusuusinin oo loo daayo ilintana inaysa waxba dhibaynin ayb waxaa kaloo xadiidka uu tusaa nebiga naxariistiisa oo soo booqday ilmihii ii keenay ilmihii agoonta aabuu timaha u xiiray madaxuu u salsalaaxay ayb marka inuu ka warqabay dadka nebiga calayh isalaatu wasalaam asxaabtiisa ilmahooda iyo waxay ka tegayaan iyo waa kaa saas uga warqabay bal xadiidka nebiga waxuu ah sala allahu calayh ali wasalam man taraka maalan faliwaraatihi ninkii xoole adduunyada uga tago dadkii dhaxli lahaayaa iska leh waman taraka daynan ow dayaacan qofkii ilmo dayacmaayo iyo ilmo iyo dayn iyo ka tagana fa ilaya wa calaya anaa mas-uuliyaddeeda iska leh marka dadka dhibkoodana nebiga waa ka qaadi jiray dheeftoodana ayagu u dhaafi jiray bani aadamka qofkii marka sidaas yeelaana ugu fiican kana nabadgelaya haddii laakiin aad dhibkana saarto dheeftana adiga qaadato waa sida hadda loo badan yahay xaal khatar ah marka midaas faxalaqa ru'uusanaa madaxeenni buu xiiray marka baabun fi du'aabati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi du'aabati dhoorkii nacam addu'aabatu marka waa tinto la xiira iyada dhan oo horay lagu soo reebo wax yar ayb waa dhoorka marka ilmaha loo reebo sida carabtuna waa caado ay taqaanayo ilmaha yaryarka dhooray u reebi jireen soomaaliduna waxay taqaanaan ayb qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa cuhmaanu bnu cuhmaan qaala axmedu kaana rajulan saalixan imaam axmed waxa uu yidhi nin wanaagsan buu ahaa cuثmaan bnu cuثmaan kan nin diintiisu fiican tahay qaala akhbaranaa cumar bnu naafic can abiihi can ibni cumara qaal nahaa rasuulu اllahi sal slam can اlqazaci nebigu wuxuu reebay tintii qayb la xiiro qaybna la dhaafo qazcu saas waay asalka waxay ka timid daruurta daruurta cirka marka la fiiriyo waa ku go'an tahay qazaca marka wuxuu noqonayaa marka tintii meel baa laga xiiray meel waa laga tegey meel waa laga xiiray meel waa laga tegey qazaca saas qaara ah qaarnaa tafsiirka ee taabiciga naafic tafsiirkiisu isaga waxaa weeyaan alqazac tinta in qayb laga xiiro qaybna la dhaafo caam waa marka in meeshan laga xiiro meeshan la daayo meeshan laga xiiro meeshan la daayo qasab maaha hal meel haddii laga xiiro meel kalena la dhaafo qazici waa lagu jiraa imaamu nawoweyne saasuu saxiixiyey macnahaas ayb walqazacu an yuxlaqa in la xiiro waay ra'su sabiyi cunuga yar madaxiisa sabigu marka ibnu xajar wuxuu leeyahay mafhuum ma laha cunuga yarkaaga caadadii waagaas badnayd baa ilmahaasaas loo samay jiray macnaheedu maaha ilmaha uma bannaana dadka waaweyn waa samay karaan laakiin lagama wada ayb dhoorka dadka waaweyn waa samaysan karaan maaha in laga wada asabiyu hunaa laa mafhuuma lahu mafhuum ma laha waxaa la yidhaha kharaja makhraja alkhaalib waagaas wixii jiray baa ilmaha loo samay jiray sidaas oo kale fayutraka markaa waxaa laga taga bacdu shacrihi tintiisa qaarkeed yaa laga tegaya waa tafsiirka naafic qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun qaala xadaanaa ayuub can naafic can ibni cumar ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga nahaa can ilqasaci buu reebay tinta qayb la xiho qaybna la daayo wahuwa an yuxlaqa ra'su sabiyi cunuga madaxiisa in la xiho fatutraka lahu du'aabatun dhoor looga taga markaa dhoor lagu reebo fatutraka lahu du'aabatun ibnu xajar meeshaan marka wuxuu yidhi riwaayadan wa amaa maa akhrajahu abu daawuud oo midaan ah oo tafsiirkan yacnii qasci lagu fasiray dhowr yacnii in cunuga looga taga lagu fasiraayo famaa acrifu aladii fasara alqasaca bidaalika aniga ma ogi buu yidhi qasaca qofka sidaa ku fasiray yacnii wuxuu leeyahay alqasac in dhowr madaxa looga tago in laga wado oo sidaa uu ku fasiran yahay ma ogi cid ku fasirtay buu yidhi tafsiirkii naaficin buu rabaa isaga uma dakara aahaaran aahaar buu sheegay iyo axaadiid loo deliishaday inay bannaan tahay dhowrka uu bannaan yahay meeshaa marka fiirin axaadiid buu keenay iyo aahaar dhowrku in uu bannaan yahay tusaysan oo waxaaba ka mid ah xadiidka ibnu cabbaas markii uu guriga maymuuno uu seexday ee nebigu salaatuleylka u soo kacay ibnu cabbaas bidixduu ka istaagay nebiga markaasaa waxaa ku jirtay fa akhada du'aabatii dhoorkaygii buu soo qabtay dhoorkii meeshii tintayda dhoorka ay ka lahayd buu soo qabtay gadaal buu marka iisoo wareejiyey midig dhanka bidixmidigtiibuu i keenay marka midigtiisa meeshaa marka soo kama soo baxaysa nebigu inuu u qirayba marka dhoor buu lahaa nebigiina marka waa dhoorkiibuu soo qabtay kaannahu marka inuu arkogaa u arkaaye xadiid kalena isagu wuxuu leeyahay nasaa-i uu warinayana macno noocaasuu sheegayaoo wuxuu leeyahay sanad saxiixa uu ku soo saaray min xadiidi ziyaad ibni xusayn can abiihi annahu ata الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigu u yimid fawadaca yadahu calaa du'aabatihi gacantiisa wuxuu saaray dhoorkii ayb waana magacaabay waa magac buu u bixiyey wadacaa lahu waana u duceeyey dhowrkaana laga xiiray waxaasma sheegay kayfa aljamcu marka labada xadiidna kuwan iyo tafsiirkan iyo marka la fiiriyo ibnu xajar marka wuxuu yidhi wayujmacu maa cadaaha ayb xadiidkan wixii ka soo haray iyo kuwii kale iyo waxaa lagu jamcinayaa buu le iyo hayrkiisa tan la reebay wuxuu yidhi marka waa midda qof madaxa oo dhan in la xiiro wayutraka maa fii wasadihi midda nahyigu ku soo arooray waxaa weeyaan midda madaxa dhan inta la xiiro dhaxda keliya looga tago tinta midda manhiga taas waa yidhi khadaabina marka middaas in lagu fasiri karo qasaca waa ogolyahay oo waa sheegay ayb midda marka bannaan ee nebigu uu qirayna in la yidhaahdo waa maa yufradu min ashacri fayursalu ayb wayujmacu maa cadaaha bidufri midda bannaanna wuxuu leeyahay waa madaxa tintii waa isla eg tahay laakiin qaybahan dambeoo kale inta laga xiro dafiiro iyo qadiira loo sameeyo ayaa tan laga tegaya marka dhowrkan qaybta horea laga tegaa tinta wejigaa lagu soo daynaya marka du'aabe iyo dhowr waa tahay haddii la fiiriyo tinta kale way ka soo dheer tahay middaas marka waa la samaysan karaa midda ibnu cabbaas iyo wiilkaas middii loo yeelay iyo taasaa lagu xambaara midda la reebayna waa midda inta la xiiro madaxa dhexda looga taga tin hada huwa aljamcu bayna alaxaadiid qaala xadaanaa axmed bnu xambal قال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna mcmر عن أyوب عن ناaفiع عن بن cمر أن النبي sلى الله عليه لي وسلم ra'ىa صaبيا cنug yar buu arkay qad xuliqa bacضu شhacرihi tintiisa qaar la xiiray وaturika bacضuhu qaarna laga tegay fanhaahm can dalika waa ka reebay وaqاala waxau yidhi اxliquu kulahu dhammaantiis xiira aw itrukuu kulahu ama kulligiis ka taga ama wada xiira ama ka taga kulligiis xadiidkanna mxuu deliilu yahay tinta in la xiiran karo isaga laftirkiisa xale nebiga wuxuu yidhi اxliquu kulahu haddii marka amarkaa ninkii qaato wax mubaaxuu sameeyey timaha la xiirta calaamad khawaarij waay ma bannaana iyo dad iska idlaaqaya arkeen mushkilada marka jirto oo ugu badan waxay tahay qofka hal xadiid buu meel ku arkaa ama hal qowl oo ama hadal laga yaabo bacdi nin culammada ka mida uu yidhi tatabuc iyo waxna ma samaynayo qofkan oo hadalkan bal culummo kale wax ma ka dhaheen iyo maxaa mala tatabuc ma samaynaayo halkii hadal buu soo qaadaa qaanuun mudariduu dadka uga dhigaa marka markaasaa laga yaabaa inuu shareecadii gef iyo waxyaababa ka galo iyo axkaam iyo inuu la aado marka waxa waxaa roon inaa adigaba ogaa adiga haddaad wax baari kartood wax akrin karto adiga inaad idilaac samaysidoo shayga aadan uga harin hal meeloo ah ku aragtay inaadan uga harin oo tatabucaaga iyo dilaacaaga uu badan yahay ninkan sheekha mahmaa cilmigiisa uu joogo ilduufaa ku dhici karo mas'alou arki weyn karaa adigii marka cilmigaaga iyo caqligaaga iyo fahamkaaga inaad dadaasha culummadana aa ku dayato kulle ka maarmi maysid ixliquu kullahu aw itrukuu kullahu ama kulli ka tago baabun fi ruksati ruksadii ayuu u baab yahay ruksada marka muxuu ka wadaana in dhowr la samaysan karo qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa zayd bnu اlxubaab can maymuun bni cabdillaahi ninkan waa majhuul markasjahaala ku sugan can haabitin اlbunaaniy can anas bni malikin qaal kaanat lii du'aabatun dhowr ayaan lahaa faqaalat lii ummii hooyaday waxay igu tidhi laa ajuzuhaa ma goynaayo kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam yamudduhaa nebigu wuxuu ahaa inuu u taagaayo xaggeeda gacanta waya'hudu bihaa ou qabanaayo isnaadka dacfi baa ku jira lijahaalati maymuuni bni cabdillaahi xadiidkan waa daciif marka قال xdثna الxasن بن عlي qال xadثna يزيد بن hاrون qال xadثna الxajاaج بن xasاan qاala dخلna عlى أنس بن mالك baan u galnay faxadaثتnii أkhtii almغيiرaة walaashay mغيiرة waxay ii shee faxadaثatnii أkhtii kadib muxuu idin dhahay y faxadaatnii ukhtii waxay ii sheegtay almugiiratu ahayd mugiira marka magac nin iyo naag wadaagaan buu noqon karaa inkastoo nimanka uu ku badan yahay magacyo badanoo saasaa jiraan juwayriya ka mida asmaa baa ka mida wa min almuxadisiina waxaa jira nin la yidhaha juwayriyatu bnu asmaa mar badanna aa soo marnay asaga magaciisa iyo magaca aabbihiisba ninio naaga mushtarak ku ah kan marka muqiira waa kana isaguna marka naagna waa la dhahaa ninna waa la baxan magacyo badanoo saasoo kale waa qaalat waxay tidhi wa anta yowmaidin maalinka adigu hulaamun baad ahayd wiil yar walaka qarnaane laba gees baad dhahayd nacam laba gees waxay ka waddaa marka tintaadii baa intana laga kuusay halkaana laga kuusay ow qusataani ama laba qayb oo tintii famasaxa ra'saka madaxaaguu masaxay wa baraka calayka waa kuu barakeeyey wa qaala ixliquu haadayni labadan xiiro ow qusuuhumaa ama gaagaabiya fa inna haadaa ziyu lyahuudi kan waa yahuudda ziyigooda waay labadan gees buu marka timo xiran uu ku lahaa marka wuxuu yidhi ama gaagaabiya ama yacni waxaad yeeshaan baabi'iya waxaan oo xiira iyada dhantinta dhan maxaa yeele kani waa ziyulyahuud yahuudda ziyigooda saas waay kuwooda xaaqaamyada oo wadaadada iyo waxaas iska dhigo saasoo kale weeyaan tintooda waa labo halkan bay ka dheer tahay geesaha markaasaa marka tintu ay soo laadlaadiyaan iyadoo aad xarig moodiday halkaas marka soo laadlaadsanaysaanlabadaasay marka sheegaan yahuudda marka tintooda saasoo kale haddaad yani saasoo kale ay leeyihiin laba xarig u moodido halkan iyo halkan ka soo laalaado taasoo marka ka reebaan faina hada ziyu lyahuudi weeyaan midkan xadiidkan isagana sanadkiisa dacfi baa ku jiro almugiiratu bintu xasaan jahaala ku sugan baabun fii akhdi shaaribi shaaribka qaadidiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay qال xadثna mسdd qال xadثna سفyاan عن الزهرiي عan سacيidi عan أbي هurayرaةa yblغ bه النبي slى الlه عليه لي وsلم الفطرة خمس fidradu waa shan maa macna alfitra marka alfidratu hiya sunnatu waa lagu fasiray wa qiila waxaa la yidhi alfitratu hiya اddiin ayb shanna waa la yidhi tobanna waa la yidhi alcadadu laa mafhuuma lahu marka shan toban waa badnaan karaa fidrada marka waxaana badan assunnatu in laga wado sunnada marka lagu fasiraayana ha u qaadanin ibnu xajar wuxuu leeyahay ma laga wado sunnadii waajibka khilaafsanayd maaha oo fuqahada sunnada tay u yaqaanaan halkaan ha u qaadanin assunnatu hunaa waa wixii nebiyada laga soo gaaray salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhim alfidratu hamsun sunnadu waa shan ambiyada laga soo gaaray ow hamsun shan min alfitrati alkhitaanu gudniinka gudniinku marka raggana waajibuu ku yahay naaguhuna wuxuu u yahay mustaxab ayb ayuu u yahay ayb gudniinkan fircoonigana maahan kan laga hadlaayo nacam midka sunnada yacnii waafaqsan wa oo aan midida loogu xayl dheeraanaynin oo laga dhiijinayo un keliya nacam nimankuna waajibuu ku yahay isaga maxaa yeelay dahaaradaa ku xihan oo ninku hadduusan gudnayn dahaaradii marka dhan waa ceshanayaa kaadidii iyo waxyaabahaasuu ceshanaya marka dahaaradii baan suurtoobaynin waajibuu nimanka ku yahay marka wlistixdaadu marka cunugu hadduu yaryahay hadda aabbihii baa marka mas-uuliyad ay ka saaran tahay haddii aan la gudino oo weynaadana qaangaar ou noqdana isagay waajib ku tahay markaas inuu isgudo ile daharadiisa isagaa laga rabaa inuu ka taxadaro wlistixdaadu timaha hooseoo layska xeero oo sakiin iyo wax laysaga xeero ayb wanatfu libdi kilkilaha oo la tifo la rifo ayb oo marka iyadana marka nadfiga marka axaadiistu ay ku soo aroortay haddii ma in la zuuliyaana marka yanii hadaf ujeedka uu yahay ayb wanatfu اlibطi wa taqliimu اladfaari ciddida goynteeda ciddiyahoo layska jaro wa qasu shaaribi iyo shaaribkoo la gaabiyo shaaribka marka in la gaabiyo faruurta marka foodaheeda ay muuqato marka gaagaabinteeda saasoo kalea marka lagu sheegay ayb oo shaaribka isaguna hadduu aad u baxo waa mukhaalafa muwaafaqo marka waxaa dhacayso gaalada la waafaqayo ibnu xajar wuxuu leeyahay fidradaani waxaa ku jira fawaa'id badan fawaa'iddaas waxaa ka mida waxaa lagu xasiliyaa mukhaalafatu ahlilkitaab waxaa kaloo ay faa'iido u tahay dadka adiga aad dheehaysid oo aad dhex gelaysidna waxay u tahay yacnii wanaagay u tahay oo waxyaabahan oo dhan markaad fiiriso waa nadaafad qofka bani aadamkaa daduu ku dhex jiraa daduu la nool yahay dadkaas uu la nool yahay waa inaysan ibsanin marka ruux ciddiyihii ku baxeen oo ciddiyihii wasakh ay ka buuxaan oo yacnii ciddiyihii aan iska jaraynin timihii hoose ay ku baxeen oo shaaribkii yani wax garkii yani shaaribkii baan u jeedaa oo yacnii ku baxay waxyaabahaasoo dhan marka waxay keenayaan waa raa'ixa wasakh iyo raa'ixa iyo ur wasakdaas iyo urkaasna dadku waa kugu dhibsanayaan weliba muslimka dadkiina marka danay u tahay adigana danbay kuu taha culammada waxay dhahaan qofka hay-adiisu ay ku deeqdo khayr iyo wanaag iyo bashaashadii muslimka laga rabay iyo waa u furfurnaan karaa qofka laakiin qof wasakh badan qof u furfurnaanaya ma laha oo ruuxa markaad aragto isagoo ciddiyihii ku baxeen oo kilkilihii ay timihii ku bateen oo isaga dhan ou soo shiiraayo nin walbaa marka waa iga wad buu le waa dhibsanaan waa kaa cararaya wax badan marka axkaam badanna waa lagu gaaraa ayb macnaha marka fidradiina marka taas way qaala xadaanaa cabdullahi bnu maanka waqasu shaarib buu ka rabaa shaaribki marka in isaga dhan la xiira miya mase in lagaaggaabiyo un axaadiistu gaagaabiskay u badan tahay xiiridda waa xadiid laga fahmaayo waa jiraan ayb madhabka xanafiyadaana wuxuu yahay xiirid salka in laga jaro la xiiro imaam maaligna isaga wuxuuba qabayba in xiiriddu ay mula tahay mula mula marka waxaa weeyaan waa foolxumuu leeyahay oo waxaaba laga wariyey isagu inuu dhihi jira qofka hadduu shaaribku isaga dhan muluf ka dhigo waa in marka muruu'a xumo waayuu dhihi jiray waa garaaci jiray imaam maaligna waa canaano jiray waa xanjafin jiray laakiin axaadiidta gobol oo ku soo aroortay wax dhibaataa maraana قال xدثنا cبدالله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن cبدالله بن cمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم أmرa بإحفاء الشhawاaرب شhaaربka gaagaabintiisa ama zuulintiisa ayuu أmray وإعفاء اللحاa iyo garka siidayntiisa garka dhaafidiisa qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahim jarka marka ilaa afar shan amar camala ku soo aroortay qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahim qaala xadaanaa sadaqatu daqiiqiyu qaala xadaanaa abu cimraan aljawniyu can anas ibni maalikin qaal waqata lanaa rasuulu lahi sal slm nebiga waa noo wakhtiyeeyey xalqa alcaanati timaha hoose xiiriddeeda wa taqliima aladfaari cidiyaha jariddooda wa qasa shaaribi shaaribka gaagaabintiisa wa nadfa alibdi kilkilaha rifiddooda arbaciina yowman afartan maalmood iyo maratan marnoo maratan mar yanii inta ugu dheeray kula gaari karta ama arbaciin yowm inay noqoto afartan ayb haddii marka ka yar aa ku jartana waa fiican tahay laakiin afartan yaynan kula dhaafin ayb qaala abu daawuud rawaahu jacfar bnu sulaymaan can abi cimraan can anas qaala lam yadkur الnabiya sal l slam ma sheegin qaala wuxuu yidhi wuqita lanaa wahada asxu haddii xataa wuqita lanaa la yidhaa cidda u xadaynaysay rasuulku unbuu ahaa sala اllahu alayh ali wasalam qال xdثna بن نufayl qal xadثna زuhayr qal qarأtu عlى cabdالmلك بn abi سulaymaan وaqarأahu cabdالmلك calى abi الزubayr warawaahu abu زubayrna can jaabirin buu ka wariyey qaala kunaa nucfi asibaala kunaa waxaanu ahay nucfi inaan sii daynayno aلsibaala timaha garka ila fii xajin ow cumratin xaj iyo cumro ma ahani asibaal xaafidku wuxuu leeyay jamcu sabalatin biاlfatxatayni wa hiya maa qaala min shacri lixyati wixii soo dheeraado garka tintiisa faashaara marka jaabir wuxuu meeshan ku ishaaray marka inay markay xaj iyo cumro gutaan garkooda inay wax qaban jireen oy wax ka gaagaabin jireen garka ibnu cumar isaga waa ka soo aroortay waa ka sugnaatay abu hurayra waa laga sheegay jaabirna waa ka sidaan buu leeyahay ayb marka ilaa saddexdaas aar marka waxay tilmaamayaan waxay yeeli jireen ibnu cumar garkiisuu qaban jiray wixii qabdada dhaafa ayuu jari jireen qabdada marka wixii dhaafo waa waxa sabalada la sheegayo asabala waa tinta hore ee gerka sidaasuu marka uu yeeli jiray alimaamu abari meeshaan marka ikhtilaaf buu sheegay marka mas'aladan ku tacalluqo fii ma yu'khadu min alixyati waxa ay bannaan tahay gerka in laga qabto hal lahu xadun am laa xad ma leeyahay mase ma laha jamaaco culammadii hore ka mida wuxuu u tiiriyey aliqtisaara calaa akhdi اladii yaziidu minha calى qadri اlkafi jamaaca min asalaf wuxuu ka xikaayooda wixii calaa casha dhaafo qabdooda dhaafo sidaas markuu yidhaahdo wixii ka soo dheeraado inuu gooyo taasay dhaheen xasanulbasri isagu wuxuu yidhi annahu yu'khadu min tuulihaa wa cardihaa wixii aad u dheeraado iyo wixii ballarkoodu uu dheeraado ayaa laga qabqabanayaa ayb oo marka wuu sinsimayaa maa lam yafxush haddii uusan aad wixii aysan u badanin cadaana saasoo kale laga wariyey inuu markaa yacnii dherer aad u daran iyaan la rabin marka wixii sidaasoo kalea ee dhererkaas tirada badan ee in markaas laga googooyo wixii soo dheer dheer timaha dhaadheer marka wuxuu yidhi alimaamu طabri waxamala haaؤulaaءi الnahya calى manci ma kanat اlacaajimu tafcaluhu min qasiha watakfiifihaa waxaa la reebay culimmadan marka nahyiga garka ha la daysto nahyiga ka dhalanaayo waxay ku xambaareen buu leeyahay imaamu abari acaajimta wixii ay samay jireen oo waa maxay garka in la xeero ayaa la diidaa ama lafta lagu dhadhajiyo aataartan iyo warkan marka la fiiriyo waxa la diidaya maxay noqonayaan in garkii la hoolo isaga dhanba meeshii laga xeero ama in la daayo laakiin tin yar un meeshii lagu reebo laftii garka keliya markaa ay saarsaaran tahay ayb laakiin haddii labadaas laga baxsado garku oo weyn yahay uu muuqdo wixii soo dheeraada iyo wixii ballarballar noqdo iyo haddii la jaro ama wixii maazaada cala alqabda la gooyo dhib inayna lahayn nahyiguna marka acaajimta falkoodaas in marka la diido wuxuu kaloo yidhi wakariha aakharuuna atacaruba lahaa culammada qaarkood waaba diideen garka in loo tagaba ilaa fii xajin aw cumratin xaj iyo cumro maahne bis mar kale inaan loo tegin jamaacu marka ka soo guuriyey qowlu cadaa buuna doortay wixii dheerdheeraado oo yacnii maa faxusha kuwaasoo kale marka in dherer iyo ballar laga qabqabto taasoo kaleu doortay isaga wa qaala wuxuu yidhi imaamu dabari ina arajula low taraka lixyatahu ninku haddii uu ka taga gerkiisa laa yatacaradu lahaa uusanba u banbixin xataa afxasha duulahaa ilaa uu dherarkeedaba fool xumeeyo wa cardahaa iyo ballarkeeda lacarada nafsahu liman yaskharu bihi dadkaa ku qosqoslayo ku jeesjeesayalimaam abari marka macnuhu marka muxuu ka wadaa waa de qofkii garkiisu aad u dheeraa karaba dadka qaarkood garkoodu khafiif waayo hadduu aad u dheeraado qabdadan iyana uu sii dhaafo wuxuu leeyahay uu xudunta iyo hoos iska gaaro ama jilbaha oo u tago waa wax aad dadku kula yaabayaan dadkaa kula yaabayuu leeyahay oo ugu jeesjeesayo qofka ninkan mawaaleyha bay isleeyihin marka wuxuu leeyahay marka waxaasoo kale taasoo kale marka lama rabuu leeyahay ayb kutubtan taraajimta xadiidka waa arkay qaarkood xataa la leeyahay fulaanu طawiilu lixyatin hadda ka hor marka sheekh ilalbani baa la su-aalay maa macnaa طawiilu lixya kutubtan ku taalan wax hadda jarxi xadiid iyo wax yani siday ku soo gelayso yani cilmu rijaalkaa laga su-aalay say ku soo gelay baa leeyahay markaasuu wuxuu yidhi lacalla waxaa laga yaabaa inay tahay nooc daysh qofka haddii garkiisu qabdadii uu dhaafo oo uu hoos gaarayo nooc waxaa laga dhadhansanaa buu yidhi ama laga arkaa fudayd iyo daysh iyo xoogaa sakhaa yani caqli yaraan iyo ahbalnimo marka binaan calaa daalika marka nooca khafle iyo daysh iyo waxaas inay ka wadaana laga yaabaa liannahu maxaa yeelay garkii inuu qabdadu wixii dhaafa qabtay ahayduu yidhi taasaa marka agtiisa sunna sunnadu ay ka tahay alimaamu اnawowi isagu wuxuu yidhi almukhtaaru tarkuhaa calaa xaaliha imaamu nawowi isagu wuxuu leeya wa sida la doortay waa in layska dhaafo waa yidhi garka naam wax xadiid marka soo arooray male nebiga inuu la gaagaabiyo yidhi marka in sideeda loo dhaafo ayb waanlaa yatacarada laha bitaqsiirin walaa hayrihi gaagaabin iyo xiirid midna inuusan ku dayin xaafidku marka wuxuu yidhi wakaأna muraadahu bidalika fii hayri nusuk waxaa laga yaabaa inuu ujeedau leeyahay wixii aan xaj iyo cumro aan ahayn maxaa yeele madhabka shaaficiga waxaa mashhuur ku ah buu leeyahay xajka iyo cumrada sunno in markaa la qabto inay tahay qofka gerkiisu weyn yahay laakiin ninkii gerkiisuba yaryahay xaj iyo cumro hadduu tagana ma qabanaa marka ma jaraya maya ma jaraya waxaa laga hadlaya qofka u dheeraado bacdi naas marka waa ku ibtilaysan yihiin xajkiibuu ku dhex jiraa yowm alxaji اlakbar markuu soo dhammeeyo ka yimaa musdelifo bariiddeeda ka yimaado subxi uu tuuro awal shay dhagax tuurka kabacdi uu bilaabayo waxaa weyaan macsi gerkii buu xiiraa sakiinu qaadanaya ebir uu ka dhigaa xaj mabruur ah ma ahan marka xajkaas xaj qofkiisu ku samafalay ma ahan kaasoo kale maxaa yeele waa xaj macsi uu ku dhex samaynaya garkana marka dadku waa iska fududaystaan sunno iyo waxaas iska yidhaahdaan sunno nebiga ka sugnaatay haddii laga wado waa saas laakiin haddii laga wado waajib maahan oo waa layska xiiri karaa macnaheeda hadday tahay waxaasi wax jira maahan abuu shaama min fuqahaa'i shaaficiya wuxuu yidhi waqad xadaa qowmun dad ayaa soo darriyey oo yimid buu yidhi yaxliquuna lixaahum garkooda xiirayaan wa huwa ashaddu mima nuqila can ilmajuus war majuus halla khilaafaa laysku ogaaye majuusta waxaa nalooga soo wariyey uu yidhi iyagu garkooda inaysan wada xiirinba oo ay wax uga tagaan oo ay garka xoogaa wax yar ayay kaga tegtegi jireen majuusta kuwo waxaa jiro yidhi muslimiinta ka mida oo iyagu markaasi majuustiiba ka sii darayoo garkii sakiin ku hoolayo oo xiirayo oo sakiin ku idlaynayo kuwaas marka wuxuu leeyahay majuustii in la khilaafo la rabay ka sii darnaadeen banaan xaafidku fatxulbaariga saasuu ka sheegay abu shaam marka fuqahadii saasay dhahayaan marka waxaa la yaab leh dad culummaa oo ama yacni diin yaqaano oo kitaab akhrinayo xalaal iyo xaaraan ka sheekaynayo fiqigii bay akhrinayaan xalaal iyo xaaraan bay ka sheekaynayaan subax walba waxaa laga yaabaa garkiis inuu soo xeeran dad waxaan garanaa noocaasa subax alla keena sakiin uu garka la daba taaganya shaaribka unbaa soo dheer ninkaas marka maxaa looga dayanaa qofkaasoo kale yani dadku dadkii hoos fadhiyey ama dadkii isaga wax ku xirnaa maxay uga dayanayaan haddii la weydiiye war waxaan maxaa dhacay waajib miya ayuu le waa sunneeda oo yaa isaga uga owleysan sunnada marka isagii maahan hadduu sheekh yahayo la fiirsanayo inuu sunnada nebiga ilaaliyo haddayba warkiisa loo qabto waxaa laga yaabaa inuu mararka qaarna madax adeeg kale uu sameeyo uu yidhaahdo waxaan garka in la xiiraaba hadda sunno aho fiican oo la khilaafo bidcada iyomarka qofaan bidco iyo sunno kale aqoonin waay nacam isaga unbaa wax mukhaalafadii nebiga ha lagu faano waay waxaas warkeedaayb markaa wuxuu yidhi qaala abu daawuud alistixdaadu xalqu اlcaanati weyaan bilahi towfiq sal sl